magaalada gaalkacyo way balaha kagabagabay aqoon isweydaarsi la xiriira horumarinta shaqooyinkii oo hayeen guddiyada nabadda gobolka mudug ee puntland iyo galmudug wayna haqaban qaabaday hay-adda c b d oo kaaladaasa wasaarado arrimo gudo galmudug iyo puntland aqoon isweydaarsigu oo dareeri muddo saddex maalmood wayba guddiyada laga baraaya shaqooyin shohoryaale ee la xiriira nabadda galmudug wayna xiritaanka ku qayb galay mas-uuliyiinku dareera maamulada galmudug iyo puntland qaar ku mid ee guddiyada tababarka lansuubi waybayo ku daweeno walayo baradan inta tababarkuusa dareer iyo sidiioo nagada doonta shaqadiyo waxaana ka faa'iidnay runtii waxaa lay birtu markay afbeesho waa la soofeeyaa soofaan ka faa'iidnay waxayna loo faa'iideeyey wixii aan ka shaqayn jirnay oo nalaku dhiirigeliyey oo ay ka mid tahay nabadda qaabka looga shaqeeyo isdhexgalka bulshada odayaasha dhinac kastaba ahaadeene sida maaragta labada dhinac oo kale markay isu yimaadaan isdhexgalka looga shaqeeyo
oo hay-adda c b d ay noogu qabanaysay siminaarka aadka u qiimaha badan halka kan waxyaabo waa badan baanu ka barannay haddaanu nahay odayaashii nabadda odayaashii dhaqanka cashiradii ay noo soo bandhigeen badanaaba waa kuwii aanu ku shaqayn jirnay iyo annaguna waxaan ku dadaalaa nabadgelyadaas siday aanu u taabagelina odayaashu annaguna aanu helinahayn ciidan midnimo iyo sharaf nagu hogaamiya garabna nagu siiya nabadgelyada waxaan ku baaqaynaa galmudug iyo puntlandba odayaasheennu ballanna qaadaynaa xiriir wada jira iyo sinaan iyo cadaalad inaan ku fulino yaas ay u magacaabeen qayb ka mida ayaa siminaarku saddex maalmood halkan uga socday insha allahna waxaa naloo sheegay si wada jira inay u kulmi doonaan guddiyadu haddii ilaahay qadaro casharada aan ka baranana waa kuwa aan isleenahay wax badan bay ka bedeli doonaan ama kalsooni dhiska ha noqoto ama nabadgelyada gobolka ha noqotee casharo aan isleenahay haddii la dabaqo oo la dhaqangeliyo waxay u noqon doonaan bas ama sal lagu soo afjara xasradaha gobolka ka jira gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee galmudug bedel liibaan maxamed wayba uu iskala dardaarmay guddiyada iniyo markaas shaqeeyan sida ankafayle ee nabadlan dhalii kor waana lanka wada noolaada kora reer galmudug aad iyo aad ayaan uga mahadnaqaynaa waa hubaa inay ka faa'iidaysteen oo si fiican uga faa'iidaysteen ama ha noqoto diba heshiisiinta ama ha noqoto horumarinta ama ha noqoto la shaqaynta maamulada sidaad uga faa'iidaysateen waan idinku bogaadinahayaa guddigaani waa guddi dhaxalgal ah ay madaxweynayaashu ay og yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha ay og yihiin maamuladuna ay og yihiin waa guddi runtii looga fadhiyo gobolkan mudug diba heshiisiintiisa bari iyo galbeed iyo wax kasta oo ka dhaca iyo gudahaba horena waa ugu howlanaayeen haddana waxaa runtii loo soofeeyey waxna loo baray sidii wixii yaroo ka dhimanna ay maxaanku idhaahdaa u dhammaystiri lahaayeen